hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa shan boqol oo qoysas ah iyo weliba gargaar raashin ayaan ka qeybiday magaalada muqdisho qoysaskan oo gargaarka ku faa'iidaysadanya naska jaranga dad ha ku barakacay colaad iyo fatahaado haanasoyo ha ku hayaamenga degmooyinka gobolka banaadir goobta laga qeybiyay gargaarka iyo weliba goobro ku hayaya agaasimaha waxda gargaarka hay-adda sodma iyo mas-uuliin kale waliba goobta ku hadalaya agaasimaha waxda gargaarka hay-adda sodma zahra cali yuusuf iyo faahfaahin kubidi deeqdanoyo hadeersianga dadka danyeertee siyo bilo barakaysan iyo ankusoomanga waxaan maanta halkaan ku qaybinaynaa shan boqol oo qoys oo barakacya oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ku xeeran dadkaasoo ah barakacyaal kasoo kacay kasoo barakacay goobihii colaadaha iyo abaartii elina ay dhufatay oo gabaadh iyo hooy u soo doontay gobolka banaadir waxaan maanta halkan ku siinaynaa qoys walba laba kartoon oo raashin ah oo isugu jira raashinka daruuriga oo la cuno hay-adda maareynta masiibooyinku maalmahan waxa ay si isdabajoog ah ay gargaar bila'aadanimo ula gaaraysaa dadka ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxidiisa waxaa fooda lagu soo haysaa bishii barakaysan ee rabadaan oo la rabo dadka in looga faa'iideeyo wixii la haayo mar kasta hay-addu waxa ay howlaheedu ay yihiin in ay wixii gargaar ah oo gacanteeda soo gala ay gaarsiiso gobolada dalka iyo gobolka banaadir iyada oo u marinaysa hawada iyo badda deeqdan oyo hadeersidii hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma iyo walwinga antaru doonta qoysasku maadaama bilo barakaysan ee ramadaanka foodiya aanay hayta